cad iyo toban cii shanaad ay ku qalan bedelatay baydhabo model iskuul iyo geedka maybal lonsuubiay xaflad sagootinga iyo xafladna ha ku qiib galay aas-aasigii iskuulaadka nidaamiga heer iyo deeraw dugsiga koror shariif maxamed cabdulaahi waana ee xubin ku tirsan golo shacabka federaalka soomaaliya ardaydun ku qalan bedeladaasii iskuulka baydhabo model iyo tiradii omayba deeraasay ka dhowaad lama boqol oo iniska jaraan kuri iyo gebre ayatullah weliba waa maamuligu iskuulka nidaamiga baydhabo model may baan uku hadalay heerarkii sheelgadiisanaayu ishamari iskuulkun tan i marti la furi
hal haysto ana had iyo jeer ana beretana loo dhegay ardaydana hanuun fideenna jare baydhabo waa moodal moodalna waa baydhabo arrintaasi arrinaan isku erima ah martida sharafta leh mas-uuliyiin iyo qeybaha bulshada antiga fidheeda hortay fidheeda hortiin may saaranaha toban ii shan sawir oo dhinagaa sawiran ardaydii ku qalin jibiiday oo darajaad sarsare beledkan ama south west bahaayan waayo toban i lama waayo tusaale ahaan leh exaambol ahaan qaadani oo miisaal ahaan ahaan qaadani maahay intaas ma ah to kalena siinkaraa la geliyey marba haddii tiri gabdho intaas ana sheegay ini gabdhoona meelo kama wadan halii lama kama wadan jaran laakiin ma waktiga yani kusimo waay inayna ogaano positionkiisa markaas joogayo meelo may ku bilowdaase wasiir agaasime hurmuud jaamacadeed maamul institute ganacsi macallimiin oo nooca kasta ee jaamacadaha iyo iskuulaadkan caadiga ah oo weliba maadooyinkiio dhigaayanna iin maadooyin la kastaayo oo oo edlanka gorodaw magaaladlaka gorodaw ardaydan dhikaayanna gorodaayan waana modal iskuulka bahayn marka taas tusaale ahaanahaasi kordhiki iskoolkan iniyay iskool maga use lambiyi oo modal iskuul ah iskoolka sifow ini ay yaa yaa mayfaday ini i ogaatan waana siin sheega intaas markii ana dhaafa mayan gudubay marka walkasta lo arga walkasta la suubiyo aasaasko muskakooyaha wafa leh ama dada leh iskoolkan walow isu magaagasan qaadadi baydhabo waa moodan moodalna way baydhabo walow isan qaadadiya may ataa haddii anaasin qaada magaagas may biyeyha alustaad shariif maxamed cabdullaahi xuseen mada badanna la raadiy la raadiy markii xolashadii marka maynagatay ni kaasnagada ustaadka marka haddii ana qiibo yaryar ana siinka tusa tallaabooyinka isa qaaday burburkii ka damba way dadkaa fahabahay ana siin sheegohay iyo qolooyinkan dhalinyarada jiilka cusub ee wala baradeen burburkii ku dambe habahen marka ustaad maxamed cabdulaahi walla raw sanawiya alcaama iskoolaadkan iskoolaadka maylaari jare iskoolaad guud iyo hanogaar ah iskoolaad caam ah oo la kubaradow maadooyinka cilmiga ah lankii aasaasi waa weliba koonfurta shareediam ee hargeysiya ka jir markaanka gudoba isla ustaadka wargeysingahay raabidadan leeraw warbarashadana kacaanbati oo leeraw advens raabidadaas rigiinka codka adkaay oo hameel maray idabada an aasi iyo ku mid hay kinafsiro may hayaatana guddoomiyaha advens markaa bata guddoomiyihii ka horreeyey oo laba kun iyo sade laba kun iyo afar yahaya hatana walbarashadii maroojina meela ka sii waday mardamba markii unahnagna markii socod wal barlamaan nagday odol barnabaanlay managana hatana may hatana kumid nagadayna guddiga waxbarashada oo baarlamaanka isla markaasna may nagadayna rumuusta inta muhiimsan markii meelo la rooga dhinaga waxbarashada weliba laajinada waxbarashada isu hatan guddoomiyeynaya taasna ma hadda weyn waaye qofka waligiisa ay in la sheegona waa muhiim in la sheego muhiim waaye usaadka marka dhino kale aan warsiinka tusa wadankan ogdan dagaal ahli ee jari dagaal qabali ee jari wala jari deegaanadan wala dhadhiy dagaalidhii dadaalka usikajaysadi iyo ishantida usikabii yaa tan may atata bilaanka taalo bulshadii bulshada la og intaas ku danba tallaabooyinka isaqaaday dhinagan horumarinta bulshada siiba waxbarashada marka u naxkatabna may suubeelay may suubeehe mashaariica badan oo khayri ah yo suubay mashaariicdaas may ku mid ah eedalan xasuusada masaajidadii shariif maxamed cabdulaahi ala ahaa meelba masaajidka dhusii deegaanadu shileediyo leyma ah meel usanjeene anendirna ma jar taasna toowo tan kala madaarista taxfiid ulqur'aan taasna may kajaysadayaana qaybtiya oo lan hilmaamo korna dadkii ka shaqeeyayna haddaba weli roogan inayma wadan tan kala eelal walaal eral sadaqa jaariya oo nabaga sheegay qofta haddii buusadhimada amarjay gohesadima ojiye qiibahana ka mid ah tamar mayna mid intaas mashaariica gargaar kaalmayn agoon kasi kortan dad badana warjay dheegi dad badana meelo badan oo arday badan oo isu walbaray arday badan oo isxambaliyayaan ilaa muqdisho yani waa meediyaha eedalan la socda marka markaan hasiin kooba marka maxamed cabdulaahi kaas waay iskoolkanna ma dareero maalinba maalin meelaha maraaye meelu isax maraaye qofka galanta kahayo isu hay hata masalan ardayda kii yara la raqaadi jiray kabitaan bilwelba intaas kun oo doolar ani markhaati ka ustaad maxamed cabdulaahi waa ka hortee fidhiy walow isaka qarash garay mala xisaabo koro fii nafsi lwaqt dhultan isan argaasana dhul isa layu dhul dowladeed mahayna dhul isa boosboos langaday haddana dhismahan la tusuubiyay mashaariicdaas khayriga iyo walbarashadaas ni isa bulshada inka horseeda qodobkan ka dambeey may dheedana aayatullah maamulaha model school waayo maamulyaala u horreeyeen father of education oo maxamed cabdiye aweel sheekh cabdulaahi sadiidas maamule codsi malaha ku magacaawna rabitaanjii isu ha ku magacaawna isu rabitaanjii ha ku magacaawna ana ma codsana maxamed cabdina ma codsana aweesna ma codsana taas nafteena qiimo qiimo gaarhaanida lete marka markaan hoosan dega taariikhda inay la kubaayo sheega mae taariikhda inay la sheega waay qofka walfarji inay la sheega waay deegaankoo ka noolna oo leerow south west ama baydhowle raw marka iskoolka hadda baydhowle waa baydhowle marka ana ku hadalow qofka taariikhdiisa inay la qariime ah may jaraha buug aan hadda ka hor akhriyay leeraw abdaal shuhadaa soomaal dada la tiriye dadka marka la tiriye dad qof walba meelo laka magacaaway kojida laka magacaaway koomay laka magacaaway iskoola laka magacaaway dad dadkii kana markii ada fiirin dad waltariya hoogan degmadan una hoogna ama gobolkan una roogna dad mowqada walsuubiya hoogan waa nala goroda koraya magaagasna korsada koro madii unaa ko qaadna maylay haynoon garoonka baydhabo oo ditoor sheer gaduud lagu lagu magacaabay maylanka magacaabay sababalanka magacaabay ma la isku magacaabay garoonkan lehraw cayaaraha ditoreeyu ma la isku magacaabna sababalanka magacaabay iskoolkaas cabdalle deerow sababalanka magacaabay iskoolka oo dumarkii dowladda koonfur galbeed afartii sano hore la dhisi usuulu maylanka magacaabay saan maalin ciise usuulu maag maalanka magacaabay may jaraha qofka bani aadamka markiisa meelaka magacaabo waltar yeelanka magacaabo waltarkana may nagdee kumaaniyadiisa walka tari ku aqoontiisa iyo xikmadiisa walka tari كأسون مسؤولية شعبي أه والكتري شمولين شعبي مركان أهل شعبك كالمدي سيو والكتري أي كمدة مثلا ولنقر أنها يمي هاي بوندو لك مغا وعبشر كاهي ديك دينا ما يخلانا مرك مسؤولين تانا حلال كهاي خرمرين تبلشدة خرمرين تودنك نوع أول بكو شقيهم ما يفضي إني munaasib meelihi mudanyiin ina laka magacaabo taariikhdana hoosta waana laga hilmaano
sheekh maxamed cabdulaahi oo baarlamaanka federaalka soomaaliyana ku mid ah islamarkaasna qodub dhexaad an ee walbarashada nidaamiga koonfurta soomaaliya burburka kureedda oo xafladda hadallo kooban ha ku jeedii iyo la dardaarami ku taabtay dhalan bedeladaasi waalidka iyo ardayda dhalan bedeladaasi ardayda hakiyigda dhammaan marti sharafta oo gaar aan ku xusu karo wasiirka warfaafinta iyo gudoomiyaha degmada amar xamar iyaku kooay dadkan wejiyaalka bishashal gorodal marka dhammaantiin insalaamahaaye assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ustaad ibraahim mahadsanyi ammaananlahayna badanaaisii malaha mayfadahaye dadkainka dhiirigeliya in howlo caam ah howlaha caamka ah ka howlgalano qabadan iyo fadahaya maleeya marka ka bilaaway munaasabadda ka bilaaway inana hambaliyeeya ardayda qalanbedeladaasa isla markaasna aan ka docaaya in ilaahay kheyr waafajiya tacliimtiyo u wadadaan ku miro dheliyaan dadun ku faa'iidooyaan yoona ku faa'iidaysadaan tacliinta tacliinta sharafu karaamow waana ra'sumaal ra'sumaal qof danti noolyo la socdaasu waayo dhammaada qofood isla dhalatay qofkii walbaradii iyo qofkii walanbaranna may la dareemeeyin wal shaldeeryin marka in laka dadaalo tacliinta diiniga iyo tan maadiga ah walbarashada dhaqanka iyo afka ah iyo akhlaaqda guud iyo dalka iyo khayraadkii in laka dadaalo la barado isku silanbarada in la xasuusanaado walbarashada inaad kadeersida inaad aakhirada xasuusanaato adduunyada in lugtabaad ogaato yaalan baahanye marka ardada may kala dardaaramay iyo dadku dhon unu dhon isla dardaaramaane iwna qabsana kitaabkeen oo akhlaaqda suubagna ka dadaalno hornaan sheeg haddana ka nage ardada may kala dardaarameeyaan in tacliimkiio wadadan oo may la raray qalankii alligidii la qarnaa qalankii markaas hadda qadla kashaba oo la sii wadada ardada in ogaada waalidiinaha ka dadaali ha barbaaridi maclimiintana hadda maysii eenaaha shidaal cilmi ah wasiyan marka in waalidiintu ixtiraamaan andhawaadan ku dambooyaan ee la socdaan sidoo kale maclimiintana meeyo ka aragaan iyo xushmeeyaan may kale lambaahanyaha tacliintaynka deersida in aada xuquuqda bani aadamka derishaaday walaalhaaday dadka lahaadeen in xuquuqda dadka kale la ixtiraamo walow sheekh ibraahim ayatullah aan ha i horumariyey laakiin iskoolkan bilaawshay may maamulo ku haayay haddii sharafleyaari sharaftaas intaanka muhimsan laha ustaad maxamed cabdi oo hadda meelin rooga may jeelala qaday haddii ogolaadaan in kale ma la siiyo markiis kooyayi iyo sidiisku qooyi iyo walilha maris ku warrama marka dhammaantiinsan salaame madaxda may ku rajeeya iyo ku codsadaya in xoogga la saara tacliinta dalburburi mar kastaba may ha ku dhisameeya tacliinta dalalkii dagaaladii waaweynaha mari saba mayl araaya jabaan oo kale markii dagaalkii lamaad adduunka ku baxeen may xoog saareen aha maalanka iyo dhaxbarka iyo xoog saareen jagada macalinka inlan aragay jagooyinka ama xilalka anka sharaf badan isla markaasna unooxa mar roognaninrabtahna maalinkan hal cusmeeyoy maalinkan alow dhoor maalintii alow dhoor waay doorowka may kumid ahaa in may la raayo dhaqaalo fay la qoonteeyo in sharaftanka badan shaqaalaha dawladda markii la lanka macalinka in weeldhada in la deero iyo lanka dhakhtarka ee mayweelay koono maskanka walka shibee koono jirka daaweeye wala kale marka lankaha saare xafladii oo ku hadlayn mas-uuliyiin shaalgadiisan oo ku tirsan bahda waxbarashada iyo maamulka koonfur galbeed yamayba gunaanadkii hadalay gudoomiyihii degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin oo hoga tusaaleeyey ku taabta xafladda ku-qalan bedeladaashii dadkii ha ku qiib gali sida walbarashada aneto walmuhiima umadkatana horumar iyo inkirinye koonfur galbeed iyo ilyaas agaasimaha gudiga jinawqey bahda bulshada rayidka waalidiinta omay brogekantina sukooyeen shirkada hormuud ardayda may brogekanta dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taban kabacdi maygeyka farxad weyn in ah inaan kala qayb gala iskuulka model qalanjibintiis dufcadii toban shanaad oo maybogeyka qalanjibi ay tingana kala qayb gala ciidanka mahadsana waana may farxad wiin in ee inun aragna may bua arday intan la eg oo mareersideedkii qalanjibi ay tay magaalada baydhabo dabcan lamay buda laa dhaafay qalanjibiil badan may bua yaa yaa jiran oo jaama jaamacada haaden ama dugsida sare haaden ama dugsida moro dheydan fadhina haaden taas marka mayntu saase in baydha may buah walbarashada may buah koron dareerta waana dagaal badan jare oo may buah may raysanaha kasaarahay arday fara badan oo haanay mustaqbalka wadankan oo dhibaato badan may buah wajahay labaatan dhowr sana ka hor kabacda dadka dhibaatadaas dad ku biilahaayay dhinankaas may buan ku biilaya naga doona insha allah yaa rajaan hoo bilaah muddo koowaad maysanka hambarya ay ahayn muddadii tumadna mana selaysan dhabaradaynka ha soo bidan oo aysan mayba wal habarateen oo aysan hamiigi maalan wal akhriyaarteen dada bal sheegay maybu ah xaalado sheeg durug maybu waa ka dhex bardaaseen taas mahadii maybu ah ilaahay iskale mahadii may kale lamay macallimiintii maybu ahan dhabar adeegtii maybu ah yaa yaa le mahadii may le waalidiintii maybu ah yaa le iyo ardaygii oo iyo ardaygii oo may raaysto intii walbarashadii kuu dhiibay la ereysuun waqtishay geliyi taas mayba mahadogteel waay sababtee cilmiga mayba wax lanka og mayba walbarashadiis og iyo micnaha mayba laydiis og mayba wax yaa yaa ya walbarde si hor ilin sheegi iskuulkan modal iyo iskuuli kale oo keena magaalada muqdisho may asaas iyo fikirshi lahaayay shariif maxamed abdulaahi oo mayba wax nisloogno burburka kabacdi dadka mayba maraysa walbarashada intib hanoorad maybo nambar kow ka hayus hay taas mayboon kama hadnagaan suul may faday iyan geeka maybo sira dardaarama dhagaagin maybo waleri ama hidan maybo ya yaan baahana daban madin dhon laha qaada dadka geeka mas-uuliinta iyo dadka geek maybo ah oo hayloon shaqeeyo ama dadka geek maybo ganacsade bawqiba sagaalo mayn badan dadka maybo gudaa wadan kolka barari maybo ah yaan badan yihin anigowka maybo dadki guda wadankoolka bardi maybu ah yahay taas dartee maybu ah anukan ilamida yoon maybo dadki guda wadankoolka bardi waay taas marka walbarashadaas macallimiin iyo maamulyaal iyo waalidiin ya maybu ahan dhowr adeegti wadanka burbursan dare ama kortan dhibaatadu saamari maybu dare ama kortan oo haddan geeg walbarashiis lebalkan hadii maybu eelanka faraxo mida kale iskuulka model iskuulladii mayba waa la asaasay ka mid hayay burburka kabacda ee magaaladan baydhabo dabcan geekana marahay dufcadda tumushan adig maybo ka qalin jibiya marahay marka waalidiinta farxad inay timado ardayda farxad inay timado mayba uni farxad naynata lankasta oo mayba geed haqayb galiya farxad inata maadaama ay sarteen baydhabo waa model modelna mayba baydhabo isinarteen taasa marka may fadayana faskaadar sinkibi may boon baahana dabcan magaalada baydhabo ogeyka may bo-ana gudoomiyaha degmada ka ahaa may fadaayna in mustaqbalku lukuweelna model city waleeraw oo may raayaysa magaalooyinka hormari oo dhini kasta ka hormari may bo yowna kuweelna faynhood beeraftaninkasin si un saasan kuweelna dabcan sharir badan anugay ka faa'iidayso xafladan dadkan ka fadhi ka faa'iidayso sharir badan oo caalamka ee may buahya nin suurta geli may baa inuu ka qayb galo ama jabaanka haaden ama malaysia haadoy ama bariga dhex haaden antaasi maylan ka hadalaayahe magaalooyin badan oo adduunka niskuwelan ka hadalaayahe sidii magaalooyinkan may balon hormariyo fadhi may buahya lan ka hadalaayo urbanizationka si may balon soo bii lahaaye si wadan wadan mayba diblislanka soo bi lahaay sida dhilin biyo iyo caafimaadkii koronti walbarasho mayba lankaabo lahaay say mustaqbalka magaalada dheerow maybakiya kamid nada fadii magaalooyinka magaalooyinka adduunka kelimada kamid nada fadii mayba wayahayan dabcan dareema kortan marka maylaa howla haduuna wedna iyo magaaga mayba magahaas ku toosi waaye taas mayba dadkii bi mayba wayaanka mahadnada marka maylana dheedhowa moodhalo modalna baydhabo maybu ah ciidaasan ka ixtiraafsan insha allah dabcan may kalsiinka dadaaramay walbarashada hadda lay bilaabtan dugsi sareleymaa jaamacad madada digrii kuwada qaadata inaad mastaran guubta ilaa b h d mayba guubtelan baahay waa unaha aragna may kamid haayay tusaalaha madan jabaankaas qaadada kamid haayay macallimiin dadku wala barday oo barafsooray b h d haay kasaarajig iyo suubiyan cilmibaaris iyo suubiyan ya maybood waray hakbahi ya dowladaha hoos iyo dowladda maybo may ya ka camal falaan sababtee maamulka mayn baahin dad taabo oo barsoore taabo maybo yaan baahin geegan soomaaliya dareema korne cilmibaaris far badan baahanta sababta dhibaatadan oo anka hasis maybo silanka bahalahay maybo risarji far badan suubi maybo yalan baahin risarjigaas marka madira suubiin barfasooradii iyo maraayis dadkii dowladda mayba madaray wada fadheedaan kabacdi maya baakore go-aan eh sidamayboomeen ay dhibaatoonan dhabahalaymaybo yaa yaa baakor laakiin barsoor haddii warlay baro hortusan baa sanduuldhay sunay boola maamoy sunay bulsh hortusan baa wada shaqaynayo fadheeray balan weeldan dhibaato maybo waa inglanka balamaybo waa mataawiyo marka maylin baan dhaay dare ama kornan olka olaaldana laha mari olka maybo waa nafsi inkastoo kasaarishay badan yihin faa'idada maybo haleyiisuun hadan faa'idatan argaa may kamid ee antan ardaye ama model haadan ama dugsiyo sare ama jaamacado haadan oo maalintaas heergalan jiray magaalo baydhabo ma jari jirin waagi hore hoo jarto maybo umadka umadkala maybo oo yahay marka waxyaabaha maybo olkala kafaa'idi ama federalismkala kafaa'idi maybo yaa kamid ah dabaan maysinka dhiirigeliyaan en artan ana dugsi sarey dhamaayhe shaqo la weydeen artan weli oo maybo da'yar oo dhalinyare maybo yaetin in mayda faday maraagahaysin walbarashtiin horan weydaan ilaa iyo maybo meyrisa ka deertan midda kale wadanka maybo dib u dhisan baahaye maybo dib hankabasho maybo ah yaa yaa la kajara walaalasto marka maylin baa dadka shaqa maybo yeelan baahaye maylu ka waadahay maybo in maybo shaqiyaro badan maybo kajarta in maraagaysa arday maybo jaamadaha qalin jibiyeen yo maraagaysa aan helahay maybo tacliintiyo kafilnayd maybo yo aan helahay walaabado marka maylaka helay dadaal wada suubiye oo dadka aqoonta saaxiibkan ah iyo maamulada wada suubiye maybo ah yaa yaa yaa laka helo kor marka dabaan maysinka ku daalimay arrinta maybo qabiilka ee waxyaabaha soomaaliya burburi iyo koow maybo keento isdiina daha korahaytan dadka marka daha korahay dhalinyarada eh oo mustaqbalsho maybo horlee mayla faday maraasiyo maybo waxyaabaha qaar maybo iyo ku fogaada maybo ayaa la baahaya waalidka malifad unujika tarbiyay wadan jaceyl maybo ayuuska tarbiyay maybo ayaa la faday waalidka malifad unujiisuka tarbiyay inus aqoonto maybo ah hirshanaad maybo ayaa la baahaya waalidka malifadiisu unujika tarbiyay akhlaaqdiyo asluubto maybo ayaa la baahaya marka haddii maybo waalid iyo unushin isku warqabna maybo marhaaysta dhibaato badan maybo ayaa dhiyaad marka insha allahu ciidan maybo ah sinkaambalyaye lamada lanki maybo galankajaysidiina maybo ah ciidanka ciidan maybo kaambalyayeena marka maadana dadaaday maybo koobayhe in isin walbarasho walbarasho maybo horoonsii wadan in isin walbarasho maybo horoonsii dhexgala waa baxsi badan ama cilmibaadba isin maybo suubidan risaarji badan suubidan walbadan ogaatan adduunyadu sida la nooli maybo isin walbadan ka ogaatan walaaqasa marka maysinka tagmamiisa maybo jidfayla tubaalfayla maraas insin helan maybo ah yaa maraysa yaa yasin horteeda laakiin mustaqbalkii maybo marays insin ka ciyaarna oo mustaqbal horre maybo marays insin maybo isin tuusatan oo maraysa isin akhlaaqdiyo asluubta maybo isin sidhistan oo maraysa walbarasho maybo isin marays isin isin tuusatan walbarasho fayl maybo isin baratan cilmagana maybo cilmo badan oo geeg wadankan lanka baahanyi geeka dila maybo aha lehero maybo langhelaan maybo ya jiran oo laeto maybo inta lahakiraysid maybo dibidda lajeer maybo e cilmadaas maybo inaysa bartaan lan baayo oo isa maraysa cilmadaas barataan si wadanka maybo mustaqbalshay horumarshay maybo maraysa koran bahalahay wadamada geeka walbarashada ku hormartay maybo maraysa maleysi sida kamid ah mahadir maxamed lanka leerahay maybo juhudi badan kageliyi wadayshi maybo lankas maybo insa walbarashada hoogsaar kageliya maybo ya kamid ah wasaaradda walbarashada insha allah yoor marka usdaaleha in maybo ah dadaalo badan muujiyaan reforms badan maybo ah iyo suubiyan si maybo lankast oo qeyka soomaali ah ama lankasta koonfur galbeed ku nool walan barada fadhi tantawarto doran ikan tawarto leba iyo walanwara iyo maybo wada barada fadan marka insha allah maysin laha hambal yoo siin lahaa maamulaha moral maybo suunan hambalyaye maadaama usa dabar adeeg badan maamul saddex dabar adeeg badan hamuuji ilaa alalalanki iskoolka maybo maalinta maamuli macalin maxamed cabdisa maxamed cabdi kamidayy ciidan maybo asinka kamahadnagaana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wasiirka walbarashada koonfur galbeed cabdiraxmaan maraaq kulkuuliyo uu dhimiyey hadaliyo mayba bogaadiyey ardayda geeka qalinbedeladaasi ardayda geeku qalinbedeladaasi iskuulka baydhawa model usocona xuseini wasaaradda galan ku sii doonto ku taabto qalinbedeladaasi walbarashada kore ee erarka jaamacadda
xafladan oo sharafta badan ee mudan eden ay ayatullaahi aad iyo aad aan kaaga mahadnaqaynaa munaasabadan quruxtullaahi aad iyo aad aan kaaga mahadnaqaynaa munaasabadan quruxda badan oo dufcadii shan iyo tobanaad ee school modern school ee kaalinta ana aan ka geysto kulli lama sheegaya saasa aad iyo aad horta umahadsantihiin ardaydeen quruxda badan waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiis dambo ardaydan sanadkan kalanjibinayso waxaan idin rajaynaa inaan u haayo milixooyin hadda oo jaamacaddas oo muqdisho ku taalo ay gaarsiisan yihiin macallimiinta waxaan ka codsanaynaa inay si fiican ardaydan ay wax u bareen kar allah siiyo imtixaanaadkiiaan ugu soo wajahan haddii ilaahay ma ardayay dadaala waxaan rabnaa kaalinta koowaad inaan galno sanadkan model school waxaan rabnaa kaalinta koowaad inaad gashaan haddii ilaahay idmo annagana dadaal juud waxaan ku bixinaynaa qaabkii koonfur galbeed baad waxbarashada horumar u gaarsiin lahayd ardaydeeda jaamacadaha kulli insha allahu tacaala waqti oo kuleele cariiri nagu ah waxaan rajaynaynaa xafladdeena waan soo gabagabaysanaynaa baydhabo model iskuol iyo sidii loo ogyimay baayaha iskuolkan kooreeyay ee warbarashada heerka dugsiga kore leh la ku hirgeliyey deegaanada koonfur galbeed godob ahaan beledkum baydhabo bilowgii qarnigan kooyi labaatanaad ee lamaada kun maybanagtan iyo walaagii ku dambooyey wasinkaas sanad walba ha ku bahayay ku taabdhamaysata dugsiga kore haanaso geeka xilil kore ku hayaan dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya dowlad goboleedka koonfur ursi iyo hay-ado qaramada midoobay n g o-yada caalamiga ah